bayaan ka soo baxay kulan ay yeesheen dhallinyarada beesha leylkase ee ku nool degmada caabud waaq iyo nawaaxigeeda ayay baaq nabadeed u direen bulshaweynta ku nool magaalada caabud waaq iyo markaasi dhammaanba qaybaha kala gedisan ee bulshada waxaana dhallinyaradu ay sheegeen inay baaqani uu ku socdo culimaa udiinka odayaasha dhallinyarada haweenka iyo dhammaan bulshada ku nool waqooyiga gobolka galgaduud gaar ahaan degmada caabud waaq iyo nawaaxigeeda bayaankan oo ka koobnaa dhowr qodob ayay markaasi dhallinyaradu ugu horeyn ugu tacsiyeeyeen tacsina u direen dhammaanba eheladii iyo qaraabadii dadkii ku waxyeeloobay dhacdooyinkii sixigay ee deegaanka ka dhacay waxaana ay leeyihiin intii dhimatay allaha u naxariiso samir iyo iimaan allaha naga wada siiyo intii dhaawacantayna allaha u boogadhayo dhalintu markii ay arkeen dhibta ka jirta deegaanka iyo dilalka ku soo noqday dadka walaalaha dhexdooda waxay mar kale baaq nabadeed u direen bulshada qaybaheeda kala gedisan in arrintaasi ay ka digtoonaadaan islamarkaana nabadda laga shaqeeyo waxay mar kale dhalintu ka codsanayaan in la joojiyo dilka iyo dhiigga dadka ehelka ah si shuruud la-aana waxaana kaloo ay sheegeen in laga wada hadlo wixii dhacay islamarkaana la joojiyo gacanka hadalka waxaa sidoo kale dhallinyaradu ay sheegeen in laga fogaado wax kasta oo keeni kara khilaaf kala fogaansho iyo weliba isnacayb lana ilaaliyo midnimada waxaana ay markaasi sheegeen dhallinyaradu in looga baahan yahay bulshada iyo weliba qaybaha kala gedisan ee dadku inay la yimaadaan aragti fog oo lagu badbaadinayo dadka iyo deegaanka dhallinyaradu waxay markaasi ka qayb qaadan kartaa nabadda iyo xasilinta deegaanka islamarkaana waxay fahmi karaan macaanka nabadda iyo qaraarka colaadda waxaa laog yahay dadka deegaanku inay yihiin dadkii hogaamin jiray soomaaliya haddana loo baahan yahay inay hogaamiyaan sidaa daraaddeed waa in la iska dhaafaa dib u socodka ugu dambaynna waxay alle uga baryayaan ayay sheegeen dadka ku nool waqooyiga gobolka galgaduud wadajir iyo nabad waarta bayaankan ayay dhallinyaradu sheegeen dhammaanba qaybaha kala gedisan ee bulshada ay ula dardaarmayaan inay ka shaqeeyaan mar kasta nabadgelyada deegaanka